الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كذب عن كسجرني كتابكي الأربعون النووية الشرحي شيخ عثيمين رحمة الله عليه عن سوقارني حديثك لبي طبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من xusn islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimka ah islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah inuu ka tago oo faraha ka qaado wixii aan muhim u ahayn diinkiisa iyo dunyadiisaba xadiiثun xasan waa xadiid xasan ah rawaahu tirmidiyu wagayruhu haakada tirmidi iyo kayrkiis yaa sidaa u wariyey sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay tarkiibka xadiidku carabi ahaan iyo macnaha naxwe ahaan waa iyadoo la yidhi oo kale tarku maa laa yacniihi min xusni islaami ilmari yacni taqdiim taakhiir camala ku jira macnaha min xusni islaami ilmari jaariya majruurku waa khabar muqadam ah tarkigana waa mubtadii dambeeye qofku inuu ka tago waxaan muhimka u ahayn waxay ka mid tahay islaamkiisa wanaaggiisay ka mid tahay meeshan uu yiri rasuulka sal l slm maa laa yacniihi ay maa laa tatacallaqu bihi cinaayatuhu wayahtamu bihi waxaan isaga muhimka u ahayn yaa laga wadaa wuxuuna shabahaa xadiidkani xadiidkii rasuulka sal alla ly slama ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinkii aakhira rumaysani khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso marka dhinacyada qaarkood buu ka shabahaa xadiidka annaga hadda matniga noogu yaallo oo labay tobanaad shiikhu wuxuu leeyahay waxyaabaha xadiidka laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah faa'iidada koowaad in islaamku uu waxa wanaagahoo dhan kulmiyey oo wanaagoo dhan uu ku guda jiro islaamka wuxuu leeyahay sheekheennii sheekh cabdiraxmaan ibnu sicdi sicdigaas kulley awowgiisuu ahaa sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi baa la dhihi jiray risaale ayuu leeyahay buu yidhi sheekheennu oo la yidhaahdo maxaasinu diin alislaami waa risaale yaroo aad u fiican sheekh cabdiraxmaan sicdiina kutubtiisu waa kutub aad u qiimo badan waa sheekha iska leh taysiiru lkariim araxmaan fii tafsiiri kalaam ilmannaan tafsiirka aadka u qiimaha badan kutubo badanoo fiqigana waa leeyahay iyo fataawo maaragtay la taabacay iyo marka waa shiikhii ugu weynaay uu wax ka barto sheekh ibnu cuthaymiin shiikhii macnaha sida rasmiga uu wax ka bartay oo funuunta uu ka akhristay waa sheekh cabdiraxmaan asicdiyi oo magaalada cunayso joogi jira waddankaas sacuudiga meesha qasiim la yidhaahdo marka risaale maxaasin udiin islaami la yidhaahdo yuu leeyahay sheekh sicdi sidoo kale sheekh cabdilcasiis ibni maxamed ibni salmaan yaa isaguna risaale kule mawduucan oo maaragtay maxaasin udiin islaami ku saabsan waana kitaabkiisu waa ka weyn yahay kan sicdi wax badan sheekh ibnu cuthaymiin marka wuxuu leeyahay wanaagyada islaamku dhammaantood waxay ku kulansan yihiin laba kelmadood yaa kugu filan hadalka alla uu yidhi inna allaha ya'muru bilcadli waalixsaan alla wuxuu farayaa caddaaladdii iyo samafalkii maxaasintu kamama baxsanaba cadaaladdaas iyo samafalkaas faa'iida labaad waxay tahay in qofku uu ka tago waxaan muhimka isaga u ahayn oo arrimihiisu aanay ku xirnayn iyo danihiisu waxay ka mid tahay islaamkiisa wanaaggiisa islaam wanaaggiisay ka mid tahay faa'iidada saddexaadu waxay tahay qofkii ku mashquula waxaan muhim u ahayn islaamkiisu sidaa uma wanaagsana waxbaa ka dhiman waxbaa ka maqan taasina shiikhu wuxuu leeyahay wax badan bay dadka ku dhacdaa buu leeyahay oo waxaad helaysaa qofka hadlaaya wax aan muhim isaga u ahayn ama qof buu u imaanayaa wuxuu weydiinayaa waxyaabo aan isaga khusaynin oo aan muhim isaga u ahayn oo wuxuu soo gelayaa wixii dadka u gaarka ahaa oo muhimkana u ahayn taasna haddii annagu soomaali aan nahay xoogaa waana lagu xantaa waa nugu badantaa la yidhi waa laga sheegtay in dadku ay dhex galaan wax aan muhim u ahayn oo dadka waxyaabaha u gaarka ah ay afar labaatanka saac weydiiyaan shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaasoo dhammi waxay ka mid yihiin in qofkaa islaamnimadiisii waxu ka dhiman yihiin oo taagdarra ku jirto yay tusinaysaa buu ku leeyahay marka uu dhex galo waxaan maaragtay muhim u ahayn oo wakhtigiisiina ilaalin maayo wixii maaragtay munaasibka ahaana ku dhaqmi maayo dadkiina maaragtay xaraj iyo maaragtay culays buu gelinayaa waxaas wax marka islaamnimadii ku fiican maaha faa'iidada afaraadi waxay tahay qofku waxaa munaasab u ah inuu raad raadiyo wanaagyadii islaamnimadiisa oo uu faraha ka qaado waxaan markaa isaga muhimka u ahayn oo uu ka raaxaysto sababtoo ah hadduu ku mashquulo arrimo aan isaga muhim u ahayn naftiisii buu dhibay oo kadeeday meeshan ishkaal baa imaan kara buu leeyahy shiikhu wuxuu isku soo aroorinayaa ishkaal manaa su-aal baa imaan karta maxay tahay marka su-aashaas ama ishkaalkaas muxuu yahay qofku inuu faraha ka qaado waxaan asaga muhimka u ahayn ma waxay la macno tahay inuusan dadka macruufka farin munkarkana ka reebin ileedadaa saas u yaqaane eh waxay ku leeyihin maxaa maarata afaariga ku soo geliyay markaad munkar ku inkirto ama macruuf farto war danahaada garabuu ku leeyahay jawaabtu marka waxay tahay maya qofku inuu ka tago waxaan muhimka u ahayn isaga la macno ma ahan in macruuf fariddii la yska dhaafo ama munkar iska reebiddii la yska dhaafo sababtu marka waa maxay sababtoo ah in macruufkii dadka la faro munkarkiina laga reebo waxayba ka mid tahay waxyaabaha qofka muhimka u ah sida alla uu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar idinka ha idinka mid noqdaan oo qaar idinka idinka mida ha la helo oo dadka khayrka ugu yeeraaya macruufkiina faraaya munkarkiina ka reebaaya waaba fardu kifaayo amr bilmacruuf nahy can munkar waa waajib kifaa'iyoo ummadda saaran waa in kooxnaga nagmida la helo oo munkarkiina inkiraayo macruufkiina dadka faraaya haddii kale qof kastoo qaadir oo awood lihi waa uu dambaabayaa haddii munkarkii la inkiri waayo macruufkiina la fari waayo laakiin waa sidii shareecadu ay macnaha faraysay oo xaqii waafaqsanaa oo mafsado ka weynu aanay ka dhalanaynin maslaxaduna ku xasilayso diinkiina maaragtay dadkii loogu saxaayo oo qofkuna cudurdaar alle agtiisa uu helaayo le hadduu aamuso waxaa la leeyahay maxaad uga hadli weysay xaqaas maaragtay ay ahayd inaad ka hadasho ee munkarkaa inaad inkirto ay ahayd maxaad u inkiri weysay macruufkaa maxaad dadka u fari weysay aakhira waa las weydiinaya shiikhu marka wuxuu leeyahay haddii aad aragto qof munkar samaynaaya oo aad ku tiraahdo walaalow waxan aad ku dhex jirtaahi waa munkar mana bannaana xaq uma laha isagu inuu yidhaahdo waryaa shaqadaa maaha hawshaadi maahan kuma dhihi karo hadduu warkaa ku hadlana laga yeeli maayo sababtoo in macruufkii laysfaro munkarkiina la iska reebo waa wax ummadda oo dhan muhim u ah ummadda muslimka oo dhan say u dhan tahay yay muhim u tahay qof laga cafinaayo ma jirto taa marka waxaa soo gelaya iyadana wuxuu ku saabsan adiga dadkii kula xidhiiray iyo ahalkaadii carruurtaadii wiilashii gabdhihii oo qofkii maaragtay waalidka ahaa ama mas-uulka ka ahaa guriga ee weliga ahaa waxaa muhim u ah inuu tusiyo khayrkii oo uu faro shartina uga digo oo uu ka reebo waxyaabaa muhimka u ahay ka mid tahay oo lama laha muhim uma ahan waaba waajib saaranba alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara dadka mu'miniinta ahow naftiinna iyo ahalkiinnaba naar ka ilaaliya wax lagu shidaahi naartaasi ay tahay bani aadam iyo dhagax marka yaan maaragtay la cadaabin ka ilaaliya waxay cadaabka ku mudan lahaayeen oo ha noqdaan dad diinkooda ku toosan oo dariiqii wanaagsanaa ku taagan oo alla raalli ka yahay ha noqdaan si ay jannadii u galaan marka ka ilaaliya wixii sabab ugu noqo lahaa inay naarta galaan waa la ysfara waa waajib marka ma dhihi kartid aniguna qofaan ahay iyaguna waa dad alla abuurtay maxaa iga gale ma dhihi kartid waa xilku saaran marba haddii adigu aad mas-uul ka tahay gurigii oo aad waalidka tahay ama maarad qofkii weligaaha markaad jooga aad tahay haddaad walaal weyn tahay iyo haddaad awoowo tahay iyo haddaad adeer tahay iyo haddaad abti tahay iyo haddii qolle qofku markaa meeshii uu mas-uul ka yahay waa xil saaran isaga ma aha inuu yidhaahdo shaqadayda ma ahan ma dhihi karo wax u furanna ma ahan wallahu lmuwafiq buu yidhi sheekhu
waan ogahay dhibka aniga caruurteeda ay ku hayso waan iska indho iska indho ii laga keeni jiray si aan xiriirka qaraabinimo u go laakiin hadda yadii baa igu tigi aniga guuriyey wax xiriir ahna kaama rabo waxaan sameeyaa xataa way balowtaya tiri telefoonka iga ma iga qabanayso waxaan sameeyaa
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd qaraabanimadu waa wax la isfaray in la xiriiriyo oo waajibaadkay ka mid tahay silatu raxim waana la faray qur-aanka iyo sunnadaba waana lagu faray laakiin hadday dhacdo in qaraabadii laftoodii ay ku xumaynayaan adoo adugu wanaagsan iyada lafteedu inay kaa reebto ma aha inaad wanaaggii samaysoo aad tira marbay iyagu gooyeen aniguna waan goynayaa ha dhihin oo ninba wuxuu rasuulka sal sl uu ku yidhi sida saxiix muslimka ku jirtay inna lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuuni anugu qaraaban leeyahay anugu waan xiriiriyaa buu leeyahay ayaguna way gooyaan wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya anigu waanu samafaraa iyaguna way xumeeyaan waaxlumu canhum wayajhaluuna calaya aniguna waanu dulqaataa iyaguna way idhibaanoo hadalla xun bay igula hadlaan markaasaa rasuulku sal slm wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddiiba xaalku u yahay sida aad sheegayso ee arrinkaas uu sidaa yahay faka'annamaa tusifuhum ulmalla waa adoo ciid kulul xunsiinaayo oo kale walaa yazaalu macaka min allaahi dahiirun calayhim maa dumta calaa daalik mana ka zuulaayo in alla xaggiisa aad kaalmo ka helayso oo wax ku kaalmeeya ay kula socdaan haddiiba xaalku uu sidaayahoo adiguna aad ixsaankii samaynayso iyagina ay kuugu beddelayaan xumaan wadaadkii abulcabaas alqurtubi isagu wuxuu leeyahay tusifuumtaas waxaa laga wadaa ixsaanka adigu aad u samaynayso iyagoo iyagu ku xumaynaaya waxay booskeedii joogtaa sida naar ayaga gubaysa oo kale oo yacni ceeb iyo khisi iyo fadeexo iyo yay dareemayaan iyo ceebka maaragtay qalbiga ka gelaysa ayaga sababtoo ah qof ixsaan loo sameeyey oo xumaanka horgeeyey macnaha qalbigiisu marnaba uma qabooba marka dhibkoodana allah kaa difaaca waayo macnuhu marka uu leeyahy rasulka sal slm walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim yani wixii dhiboo iyaga dhinacooda ka imaanaya allah kaa difaacaayo waayo macnuhu marka sabarka aad ku sabrayso xumaanta iyo maaragtay dhaqan xumadaas oo adigu beddelayso akhlaaqda wanaagsan alla kor buu kuugu qaadayaa ku khasaari maysid marka iyaan laga quusanin salaanta kuwad xasuusi in qaraaba xiriirintu ay waajib tahay oo aysan ahayn qofku wuxuu doono inuu ka samayn karo maaha wax khiyaar lagu leeyaha maaha qaraabada in la xiriiriyaa waa waajib haddii dhinacooda laga waayana walaashaa dhinaceeda laga waayana adiga dhinacaada marka yani ka xumaaninoo hadhihin marba haddii balow garaynayso islaafna ka qabanaynin marnaba adna la xiriir ma hadhihin marka munaasabaad iyo ay jiraan iskala xiriir hadday kaa qabatana waa khayr haddii kalena dhib male waxna waa u qori kartaa waxaad tidhaahdaa annagu qaraabanimadeen wax kala goyi kara maaha walaashay baaba tahayba si kastood u xanaaqdo iyo si kastood go'aanada noocan oo kalea oo qaladka aad u gaarto intaa uun adigu u sheeg waxna maarata aad ha uga welwelin waxyaabaa ay samaynayso marka warku wuxuu ku dhan yahay sabar u kaalmayso qaraaba xiriirintana wad wabilahi towfiiq
meesha wejiga lagu dhaqmo iyo meesha lagu qubaysto midda lagu qubaysto biyo badan ayaa khasaaraya intaad ku weysiisanaysa ku dhaqmo ayaa ku weysiistaa ilaa lugaha muuqaan lugahana ta lagu qubaysto ayaa ku dhaqaa laakiin dad baa igu yidhi wakti baa u dhexeeya oo weysadii ma xiriirsana sidaas darteed sax ma aha sidaas arrinkaa maxaa ka jira
ma arrinkaas arrin saxa maaha qofkii weysadii buuba ku jiraa inuu meeshii uu maaragtay wejigay gacmahaya ku dhaqda iyo madax masaxaadiisii intuu ka tago meel kala aado macnaheedu maaha in maaragtay uu yani dib uga dhacay oo lugihii diqadooda uu dib u dhigay maaha yani qof warkaa maarad dhahaya ma jiro culimmaduna sideedaba maaragtay masalada ah waxaan tataabuca la yidhaahdo in waxayna ku fasiraan in maalan xubintii uu qofku maaragtay dhaqay kii ka horreysay inaanay qalalin baa loo baahan yahay tataabuca maarka macnihiisu waa saas yani a'immada afarta ah ee madaahibta maaragtay dadku ay ku socdaan saddex ka midu waxay leeyihiin tataabucaasi sidiisaba waajib ma aho waa sunna madhabka xanaabilada ayaa waajib leh iyaga laftooda qowl marka sunanimadaasna way leeyihiin laakiin masaladan ah in maaragta laga tago meeshii maaragtay lagu wasiisanayo oo meel kale la aado iyaga laftoodu uguma jirto in maaragtay dib loo dhigay xubnihii qaar macnaha noocaasoo kale ma yaqaanaan bal fuqahadooda qaarkood wayba maaragtay caddeeyaanba hadda shiikhan kitaabkiisa sharxiisa aan akrinayno shimcusaymiina wuxuu leeyahay wax ishkaala ma leh dubbadii uu ku weysaysanaaye uu ka tago inuu mid kala aado iyada marnaba maaragtay kuma jirto sheekada kuma jirto marka hadduu zamanku uu iyo waktigu u yahay wakti iska dhexdhexaada oo kulayl badanna aanu jirin humidity iyo rutuubo badanna aanay jirin waxaa loo baahan yahay in xubinta hadda aad dhaqayso midda ka horaysaa aanay qalalin oo wixii ay isku xigaan maadaama inta taas sunanimadeedna maarata aan la isku khilaafsanayn culamada qaarkoodna haddii waajib ay leeyihiin waa inaan maarata dib loo dhigin laakiin waxay leeyihin iyaga laftoodu qofku hadduu ku mashquulo xubnihii weesada wasaq ku taallay ama wax laga fujinaayey iyada lafteedu muwaalaadkii iyo tataabucii iyo israacraacii waxba u dhimi maysay leeyihin xataa ha qalalay leeyihin xubinta horreysa ka horreysa ha qalasho haddii rabto wax ishkaala balay leeyihin sababtoo ah weesadii buu ku mashquulsan yahay marka waxba yaraatee dhiba ma laha midaan hadda ay maaragta wadaaddu ay sheegtay waad samayn kartaa in maaragta aad tubo ku weysaysato oo lugii markay ku waraan mid kale aad ku weysaysato haba yareed marka dadku warkaas ku yidhi dad cilmi ku hadlay ma ahan wabilahi towfiiq allahna waafajiyo cibaado wanaagsan iyo inaan maaragtay shukrigii nicmooyinka allah la nimaado allana uu khaatimadeenna hagaajiyo oo uusan khaatimada naga xumaynin taasaan alla weydiisanaynaa horta qofku intuu caafimaadka qabo inuu ku dadaalo waajibaadkii iyo sunnooyinkii yaa aad muhim u ah marka caafimaadka la qabo in sunnooyinkii aad loo badiyo yaa aad muhiim u ah oo markaad caafimaad qabto sunnooyinka aad maaragtay samayn jirtay marka aad xanuunsato ama aad caajisto sida hadda maarata waayeelnimadan hadda aad sheegayso oo kale de qofkii waxaa loo qoraa wixii u awal samayn jiro oo caadada u ahayd waxba lagama nuqsaamiyo sidii bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey oo sanadkiisa uu ku wariyey ibraahim ibnu ismaaciil asagsaki wuxuu leeyahay abuu burdaan maqlay buu leeyahay waa wiilkii abuu muusa alashcari واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر معناه أبو بردي يزيد بن أبي كبشة يا سفر وذا قال مركز يزيد maaragtay marka safarka lagu jiro soomi jira abuburda wuxuu ku yiri abu muusan waxaa maqlay abiis buu ka wadaa ma ogtahay dhowr jeer baan maqlay buu leeyahay aan hal mar keliya maaha isagoo leh rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu midlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa haddii addoonku uu xanuunsado qofku hadduu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qoraa wixii uu samayn jiray markii uu negaa caafimaadna qabay marka intaanu xanuunsanin ka hor wixii uu samayn jiray oo xanuunku uu ka celiyey niyadiisuna ay ahayd haddaanu xanuunkaani jirin inuu ku daa'imi lahaa oo ku taagnaan lahaa ama maaragtay wixii safar ka celiyo oo taacaadki uu samayn jiray ah niyadiisuna ay ahayd inuu marka daa'imo waxaa loo qoraa wixii uu samayn jiray markuu nagaa iyo markuu caafimaadka qabay marka waxaa la mahaddiisa in qofku wixii uu caadada u lahaa uusama weynayinba marka cudurdaar ku yimaado waa taa waa alla mahadii marka annagina dadka caafimaadka qabana waxaa looga baahan yahay inay fursada ka faa'idaystaan intay caafimaad qabaano ay waktigooda ka faa'iidaystaanoo ay ku mashquulaan cibaadadii alle iyo sunnooyinkii sidii loo badsan lahaa wabilahi towfiiq bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacdu alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa aad u xusa min addaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat alle inuu kuwaa nugu daro ayaan alla weydiisanaynaa waa tii hadda waxa keer ka hor aan lahayn maarata qofku inuu markuu caafimaad qabo ku dadaalo wakhtigiisa oo uu cibaadaadka iyo sunnooyinka iyo badiyo yuu u baahan yahay laakiin tusbaxani maadaama aad ogaatay adda inuu bidco yahay culammaduna ay ka hadleen oo uu yahay maarata wasiilo gadaal dhamba laga keenay oo dikrigii lagu tirinaayo oo ahlu ahwaagina lagu shabahaayo sababtoo raafido iyo suufiya lagu yaqaanaa iyo maaragtay diimihii kale dadkoodii wixii sarreeyey waxaad ku bedelanaysaa wax hooseeya sharciguna wuxuu qabaa inaan gaalada leesu ekaysiinin siday maaragtay wax u caabudaan iyo waxyaabaha u gaarka iyaga caadaadkooda iyo rasuulkiina sal ly slm waxaa ka sugnaaday hadal ahaan iyo ficil ahaan iyo taqriir ahaanba in uu xuska alle ku samayn jiray farihiisa saxaabaduna saasay ku socon jireen marka waa sunnooyinkii sugnaada bay ka mid tahay iyo camalkii ummaddu maaragtay ay ka dhaxashay salafkoodii iyagoo rasuulka sal l slm ku dayanaaya marka dikrigu midna waa mutlaq oo wadaakiriin allaha kaiiran wadaakiraat aan sheegayn oo kale waayo udkurullaha dikran kaiira iyo mid ku xiran wakti ama zaman oo meel ku xiran iyo midka maaragtay wakti iyo ku xiran wax boqol ka badan kolley anugu haddamaba garanaayo la sheego yani boqol laa ilaha illah in la yirahdo boqol subxaan allah in la yiraahdo iyo matalan subxaan allahi walxamdulilah wallahu akbartii ka dambaysay salaadda oo kale oo mid walba soddon iyo saddex ahayd oo lagu khatimaayo tahliisha laa ilaha illah waxdu laa shariika lah lmulku mutaqadir ama allahu akbarta marka tusbaxani waa uu ka soo horjeedaa sunnadii rasuulka sal alla ly slam oo rasuulka sal slm wuxuu ku yidhi haweenbu wuxuu ku yidhi calaykunna bitasbiixi watahliili wataqdiisi yacnii adkaarta ku dadaala oo tasbiixda iyo tahliisha iyo taqdiista wacqidna bilanaamili faraha ku tirsada fa inahunna mas'uulaatun mustandaqaatu waxbaa la weydiin doonaa waa laga hadashiin doonaa walaa takfalna haafilaadna ha noqonina fatansayna raxma aday lowdaan naxariista marka abu daawuud iyo keyrkiis baa weriyey aathaartii marka saxaabada maaragtay laga hayana kolley ibnu mascuud tirtirintaasuuba sideedaba diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray ayumannu cala allah aw ayamunnu cala allahi xasanaati qofkan wax tirtirinaaya dikriga aan qaydnayn oo rasuulku sal l slam uusan maaragtay tiri ku dhihin ma qofku marka xasanaadki uu samaynaayey miyuu alla ku galladaysanaya ibn abi shayba weriyo musanafkiisa ku weriyey sanad saxiixa ku weriyey dhowr jeerna waxaan u malaynaa inaad soo maqasheen qisadii dheerayd ee ibnu mascuud u yimid rag maaragtay masaajidka joogo oo wax tirtirinaayo oo dhagax wax ku tirtirinaayo haye allahu akbar boqol dhaha laa ilaha illahu boqol dhaha subxaan allahi boqol dhaha kuwii lahaa markaasuu wuxuu ku yidhi damaanyaalkiina tiriya buuyi anaa idiin damaano qaadaaya in xasanaadkiinnii aanu wax ka dhuminayn war maxaa halaaggiina dedejiye buu yidhi saxaabadii rasuulka sal slm waa kuwaana ahaa waa badan yihiin waaba joogaan dharkii rasuulka sal slm ma duuboobin weelashiisina ma jejebin war niman yahow rabbi baan ku dhaartaye ama diin diinkii nebi maxamed ka wanaagsan baad ku taagantihiin ama albaabbaadi yaad bilaabanaysaan maanta markaase waxay yidhahdeen maa aradnaa ila alkhayra khayr ma ogi annagu wax kale uma aanan jeedin markaasuu wuxuu yidhi wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiiba badanaa inta khayr raadinaysa oo aan khayrka helaynin markaas wuxuu sheegay xadiidkii khawaarijta buu sheegay nimankii marka bidcadaas la yimid ee wax tirtirinaayana khawaarijtiiba dhinacooda ka soo dagaalameenba marka calaa kulli xaal sheekh bakar abu zayd yaa risaalo dhan ka qoray oo maaragtay tusbaxa iyo taariikhdiisa iyo xukunkiisa buu ka sheekeeyey waxaana la sheegay in nimankaa la yidhaahdo maaragtay buudiyiinta ay markii u horeysa bilaabeen iyagu kadibna kuwa baraahimada la yidhaahdo hindiya kadibna kirishtaankiiba u guurtay marka taqriiban anuu indheygan ku arkay nin kirishtaan ahoo tusbax taqriiban boqolkaas xaba ah wata marka waxay leeyihiin hadalkii iyo ficilkii yaan rabna inaan isku xirna bay leeyihiin marka waxaase wax annaga noo dirsaday ma aha boqolka in la tiriyaana waa wax maaragtay sahlan wax adag maaha ama soddon iyo saddexda iyo wax adag maaha wixii kalena de waaba iska maftuux maxaad u tirtirinaysaa adugu marka hawshaasi hawl shaytaan uu qurxinaayo waayo in la yidhaahdo dikrigii kuu toosi maayo haddii aadan tusbaxa wadanin wax saxa maaha marka shaytaanka la dagaalan wakhtigaadu inuu qaali yahay ogow dad wa wanaagsan la joog oo alla maaragta ku xusuusiya subxaan allahi alxamdulilah walaa ilah allahu akbarna haylaawin subxaan allah wabixamdih subxaan allahi alcaiim haylaawin adkaarta haylaawin tan subaxdii la akriyay tan galabtii la akriyo iyo midda mudlaqa ah oo iska furan ku dadaal hadhihin tusbax baa waxay kala maqan wax uu kaala maqan yaha maleh wax aan rasuulka sal slm ku dadaali jirinna maanta annaga maaragtay baraka nooga imaan mayso wabilahi towfiiq bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasul ama bacd way ka sugnaatay rasuulka sal slam inuu yani qur-aan kale ku dukaday oo abu muusa alashcari yaa safar ku jiray oo maka madiina ah markaasuu ceshihii dukaday laba ragco markaasuu ragco oo witira uu dukaday boqol aayadooda suuratu nisaa uu ku akhriyey markaasuu wuxuu yidhi maaragtay anugu kama gaabinin inaan maaragtay cageyga dhigay meesha rasuulka sal slam u dhigay oo aan akhriyey wix rasuulka sal slam uu akhriyey xadiidka waxaa weriyey imaam axmed iyo nasaa'i sanadkiisuna waa saxiix sida sheekh albaani uu yidhi marka sida asalka ahi waa in saddexda ragco ee watirka ah tan horena lagu akhriyo suuratul aclaa tan dambana tan ku xigtana lagu akhriyo qul yaa ayuha alkaafiruun tan ugu dambaysana qul huwallo lagu akhriyo laakiin haddii qofku mararka qaarkood uu degdegsan yaho suurada ka gaaban inuu ku akhriyo uu rabo wax diidaaya ma laha ama inuu ka dheeraya hora mararka qaarkood wabilahi towfiiq wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu dadkeenna xanuunsanna allah noo caafiyo muslimiinta meel kastoy joogaan ama kuwa darsigana dhegaysanaya ha noqdaan ama kuwa naga maqanba ha noqdaane allah noo caafiyo dadka xanuunsan dembi dhaafna allah uga dhigo caafimaad deg degana allah u soo dedejiyo si ay allah u caabudaan oo ay ugu shukriyaan maaragta nicmooyinka alle caafimaad dhammaystiran oo aan maaragtay wax cudura ka tegin allaha maaragtay ku arsuqo dadkeenna xanuunsan shartay dhibkana allah naga hayo inteenna caafimaad ka qabtana caafimaadka allah noo daa'imiyo oo cafi iyo caafimaad ba allahna siiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online